golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta meelmariyey miisaaniyaddii ugu badnayd ee somalilan ay yeelato taasi oo duras ahaan gaadhaysa laba boqol sagaashan iyo shan milyan oo dollar miisaaniyaddan oo maalmahaba dood kulul ay dood kulul ka dhex dhalisay golaha ayaa xildhibaanada diidan ay ku doodayaan inay ku jirto lacagihii haamaha shidaalka ee wareejintoodii hore uu goluhu horay u laalay wariyaha v o da hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac oo fadhiga golaha ka qayb galay ayaa warbixintan noo soo diray
madashan oo ay ku sugnaayeen afartan iyo lix mudane ayaa ka hor intii aan laasixin ay miisaaniyaddani doodyo kala aragti duwanaanshiya ka dhex dhalisay golaha iyadoo xildhibaanada qaar ay ku doodayeen in marka hore golaha la hor keeno nuqulkii u dambeeyey ee miisaaniyaddan hase yeeshee dood si teelteela mudanayaasha qaar ay u dhiibteen kadib ayaa shirguddoonku uu cod u qaaday iyadoo halkaas in ay aqlabiyad ku meelmariyeen go-aankii baan ku dhawaaqayaa waxaa fadhida toddobiyo lix iyo afartan xildhibaan baa fadhiya afartan xildhibaan waxay ogolaatay miisaaniyadda oo lifaaqu ku jiro in la ansixiyey shan xildhibaan waa diiday ciidakama aamusii guddoomiyuhu ma ocodayn miisaaniyaddii sanadka saasay ku ansaxday miisaaniyaddan oo ay ka biyadiidsanaayeen xildhibaanada qaar ayay ku doodayaan inay ku jirto lacagta haamaha shidaalka oo aan laga heshiin horena goluhu go'aan uga soo saaray wareejintooda iibinta hantida dowladda iyo weliba qodobo kale xildhibaan cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirda oo ka mid a xildhibaanadii aan u codayn miisaaniyaddan ayaa ii sheegay wallaahi de waxaan ku dulaya waxyaaba badan oo ku jira waata aan ka hadlay hantidaa la iibinayo waxay tahay aan la garanayn haamihii oon laga heshiin oo ku jira two bercentkii gobolada bari oo layidhi hala goboleeyo oo mashaariixa loogu samayn loogu samayn kabkii dowladaha hoose waxyaabo badan oo noocaasa ku jira kasta kale mudanayaasha taageersanaa meelmarinta miisaaniyaddan ayaa iyaguna qaba inay tahay miisaaniyad isku dheeli tiran waa sida uu tilmaamaya xildhibaan salebaan cawad bukhaari waxaan ugu codaynay waxa weeye mar haddii takaaliiftii la reebay haamahan iyo guryaha la iibinayo iyo waxaan laga hadlayo waxa weye guryo la iibinaya ma jiraan waxa weeye dee marka loo baahdo in guryo la iibiyo danta qaranka la eego dhibaato ma laha qodobadii aan golu soo jeediyo dhanna waa raacinay talooyin baanu raacinay waxa weeye miisaaniyad isu dheeli tiran oo wanaagsan oo lagu qancay oo shacabkuna ku qancay publicuna oona cabshuura lahayn gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax ahna kusimaha guddoomiyaha oo isagu fadhigan guddoominayay ayaa ay sheegay inay raaciyeen lifaaq islamarkaana ay ka saareen cashuurihii lagu soo daray maxaabiistana ay lacag ugu dareen waxa weeye miisaaniyadii waa miisaaniyadii ugu badnayd waa laba boqol iyo shan iyo sagaashan milyan oo dollar waa miisaaniyad aada u badan weliba ay aada looga baqayay markii hore laakiin aada iyo aad waxaan ugu mahadnaqanaa waxa weeye wasiirka samsa maaliyadda miisaaniyadta fiican ay keentay ilahayna waxaan uga rajeynayaa waa odorasa in ilaahay soo saaro way waxyaabaa ugu muhiimsane ku jira miisaaniyadda hadda golow ansixiyey ee miisaaniyadda sanadkan lagu soo daray muhiimadda kuleeda maxay tahy maxaa ka mid a mashaariic badan baa ku jirta mashaariic bay u badan tahay waxaa ku jirta in gobolada lacagtii la gaadhsiiyo marka aada iyo aad bay miisaaniyaddani u dheeli tirantiri oo aan ugu ammaanana wasaaradda sida wacan ee loo soo sameeyey annagana waad ogasta waxaanu raacinay lifaaqyo ay ka mid yihiin wax alle wixii cashuure ku jiray in laga saaro dib loo celiyo oo iyada cashuurta markooniya la keenaan miisaaniyadta lagu soo dhex tarin maxaabiista oo cabanaysay oo ka cabanaysay raashinka la siiyo iyagana waad ogeeda waxaan ugu daray laba kun shilin maalintii baa lagu kordhiyey qolada saxaafadda oo iyada markii hore guddida soo jeedisa in laga saaro waxay yidhaaheen waxaan u baahanay dhisma dhismahana sooja male waxaa le saxaafadda oo dhan meel lagu tababaraa oo dhismaha weeye markaa sidaa daraaddeed iyadana waa lagu soo celiyey waa loo daayey waxaa kaloo ku jirta in hay-adaha sharciga lahayn saddex bilood lagu keeno sharcigeedi golaha lagu keeno waxaa kaloo ku jirtay aanu ku kordhinay two bercentkii gobolada bariga loogu talagalay in lagu horumariyo in mashaariic loo rogo la mashaariiciyo waxaa kaloo ku jirtay miisaaniyadda in gobolada hoos loogu daatijiyo oo goboladii la goboleeyo ta dambe la goboleeyo goboladii saa ay miisaaniyadda ugu jiraan laakiin guddoomiye xildhibaanada qaar baa dee doodaya oo islamarkaana soo jeedinaya in miisaaniyadda iyada oo gabagaba ama waxaan finalka la yidhaahdo dib loogu keenay arkaan qodobada aad kagu doodaya waxaa kamid ahaa lacagta haamaha shidaalka oo kale dib loogu soo daray miisaaniyadda ka muuqanaysay oo hore baarlamaanku cod uga ansixiyey dabcan sidoo kale hanti maguur buurta amaba guryo dawladdu leedahay oo la iibiyo dhaqaalaheeda iyada laftirkeeda aan lagu soo darin qodobada noocaasa ka doodan in kuwaa la eego dee xildhibaanada la dhegeysta maan haboonayn mee waa la dhegeysto waa aad ogeydo doodu waxay soconaysay muddii soconaysay waxay ahayd inaanu ansixino intaan sanadku dhammaan miisaaniyadda laakiin waad ogeydo waagii hore marmar duuduub baa lagu sii dayn jiray miisaaniyadda laakiin sanadkan waa sanadka eh, qodobqodob mudday qaadatay waxaa dib loogu dhigayna waxa weeye wasaaraddu mar hore ay keentay laakiin doodaha badan ee kasoo dhashay baa la maxay markii lasoo ururiyey minutes waxaa lagu soo ururiyey intii uun loo batay haddii qof waliba ra'yigiisa eh, eh, la raaco waxa weeye dee miisaaniyadba la ansixin kari maayo marka waad ogeydo minutes waa la qaybiyey wixii dooda u badatay ayaanu kusoo kordhinay doodiina waxay u badatay eh, shantaa qodob ee aanu kusoo taray lifaaqa cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa